رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التغليد في تفويت صلاة العصر baabu taqliidi adkeynta iyo taqliidka baabkii weeye fii tafwiiti salaati alcasri salaada casr tegsiinta la tegsiiyo ee ruuxi uu dee ay dhaafto isagoo dee aanay ilow ku dhaafin hurdo ku dhaafin ee isagii uu yahay kaa dee tegsiyey salaadii ee isdhaafiyey bal dee waciidka weynee uba yimi iyo jaanibkaas digniinta la isaga digaya adkeynteed ayuu baabkeedii yahay وxadثnaa yaحyى بن yaحyى qala qarأت عalى maliki عan naafiع عan iبni cmara أna rasuul الlahi slى الlahu عalayه waslم qaala wuxuu yihi aladي waa shaksiga iyo ruuxa tafuutu ay ka tegayso salaaة اlcasr salaada casr ay ka tegayso ay dhaafaysaa kaannama waxaabuu yahay ama uu laba mid yahay utira iyadoo laga salbiyey laga qaaday isagii oo la weydaariyey ahlahu ehelkiisiiyo wamaalahu xoolihiisii xagga waxaa helaya iyo dee waaba sida xadiidka صaxiixa bukhaari ku sugan wuxuu a man taraka salaata alcasri faqad xabida camaluh waxaa salaada casar ka taga camalkiisu waa buray ruuxan kaasi wuxuu la mid yahay ruux laga nuqsaamiyey ama laga salbiyo oo laga dee faramadoobeeyo laga qaadayba ehelkiisii oon waxba ka hayn xoolihiisii u lahaana lagaba qaado oon waxba ka hayn kaasoo kale ayuun baabuu laba mid yahay oo uu shabahayaa ruuxaasi macnuhu marka waxaa weeyaan waxay ha ka digtoonaado salaada casar inuu isdhaafiyo ama ay dhaafto haka digtoonaado se uga digtoonaanayo uga digtoon yahayba dee waa uga digtoon yahay ama taas dee ehelkiisa iyo maalkiisu in saas oo kale ay u weydaartaan suu taa uga feejigan iyo uga digtoonya uu isagaba dhowrayo inta uu karayo salaadii casar inay dhaafto ay iskaba ilaaliyo taas baa adigu bal xadiidka macnihiisu uu yahay xadiidka macnihiisu kolley waa arrinkan tarjamada inoogu sugan ayuun baabuu inoo caddaynayaa xagga marka la eego salaadan casaree dhaafaysana culimmada qaar baa kaba dhigayba iyadoo waktigii dee ikhtiyaarkii dhaafo salaadii casar waktigaa cadceeddu ay gaabatay aynu soo marnay casharkii kan ka horreeyey in ruuxa munaafiqa salaadiisaba ay waktigeedii tahay ay cawlaato ay ku dhowday dhicitaan inuu waktigaa gaadhsiiyo isagoo dee u camdiyey weeye isagoo bal matalan taas oo walow waktigaa weli salaadii casar ay addo tahay haddana in waktigaa loo dimbiga orabooti aynuu soo maray dee inaanay bal matalan taas banaanida ay wakti la gudan karo waktigaasay salaadii weli addo tahay iyo in loo dimbigo banaanideedu way kala duwan yihin oo dee ilaa waktigaa in la gaadhsiiyo ma aha rasuulka ilaahina waa kaa salaad munaafiq kaba cabiray aimada qaarkoodna waxay ku tegeen fawaadkani ama tafwiidkani inuu yahay cadceed oo dhacda waktigeeda uu wada dhacaba taasba uu yahay markaa ruuxii dee ilow kaga tegay maaha ruuxii dee hurda ay ku dhaafisay maaha waa ruuxii dee isagoo tukan karaya aan tukanaya salaadiisa iskuba dhaafiyey ayaa waciidkan iyo ama arrintan ama xadiidkaa saxiixa bukhaari aan kaba soo noqlina uba yaallaa bal macnutaa weeyo xadiidku kollay waa intan kuba soo gaabsanayno waxaa jirta un xagga dabdiga xadiidka culimadu kaanama utira ahluhu wa maaluhu way ku wariyeen ehelkiisi iyo maalkiisiiba iyadoo labadaba la rafciyo oo kaanama utira ahluhu wa maaluhu waxaa kaloo ay kuba dabdiyaan ay raajax yeelaana iyadoo la idhaha kaanama utira ahlahu wa maalahu waa siday raajax yeelaan nawowina halkan uu leeyahy waa qowlka صaxiixa mashhuurka uu leeyahayba taas kale xagga macnaha guud waa isugu keenid oo arrinkaa kuba inoogu sugnaa ay macnahaas aynu soo sheegno baabay noqonayaane laakiin xagga icraab ahaanta haddii uu tira ahluhu la yidhaaho iyadoo uu tira bimacnaa untuzica wa ukida ayaan ku fasiraynaa oo ahluhuna naa'ibu faacilkii buu noqon wamaaluna uu ku cadfaano kaannamaa wutira waaba iyadoo laga siibay laga qaaday ama la qaaday maye isaga laga qaaday ma odhan in la qaaday ahluhu ehelkiisiiyo wamaalu xoolihiisiiba ehelkiisina laba gumaaday maalkiisina ladha la qaatay haddii aan nasbinana wutiraan bimacnaa sulibo kuba fasiraynaa laqbadun baa in yar isbedelaysa ama bimacnaa nuqsasay barhkood yidhaha naqasana laba mafcuul buu qaataa ficil asalkiisii hore laba mafcuul qaadanayay oo imika kii hore naa'ib faacil noqonayo ka dambena mafcuulkiisii labaad uu yahay ayaynu macnihiisii aan kaba dhigaynaa ama aan siinaynaa oo kaanama waaba iyadoo utira laga salbiyey isaga isagii baa markaa dee noqonaya hadhow in naa'ib faacilkii halkan kuba qarsoonaa utira ay suliba ama nuqisa laga nuqsaamiyey shaksiga salaada casar ay ka tagtay ama laga salbiyey ahlahu ehelkiisii oo mafcuulkii labaad iyo maalahu maalkiisii baltay raajax yeelaanna waa tan dambe ayay raajax yeelaan oo bal maala macnuuna kaa weye de haddii aan kuma fasirna cadceedda dhicitaankeediga salaadii inay dhaaftay waaba taa xadiidku yimi in sala camalkiisiiba burayo oo dee ruuxa ehelkiisiina aan waxba ka hayn maalkiisiina lagaba qaaday ee baaqi ku ah bilaa ahlin wa maal ayuu la mid noqonaya haddii la yidhaho waqtigii ikhtiyaarun buu bal meesha kaba saaray macnuu waxa weeye xagga asafka markuu sawaabkii waayo asafka iyo murugo waxa kaba haleeli ruuxaas oo kale asafkii iyo murugadii haleelaysay calaa kulli xaal waa waciid adag oo tan laynoogu bal salaadii casar fadligeed noo tilmaamasa iyo mansiladiisa iyada waxay noo dambeeyaan waxadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr inaqidu qaala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can saalimi can abihi qala cmr yblغ bih وqala abu bakr rafacahu xadiidku waa xadiidkii hore oo de ibn cmar xadiidkii buu ahaa walibana markii hore malik baa warinayay can naafi can ibni cmar oo silsiladii lagu magacaabayay silsilaة dahab ayay taasi ahayd ba silsilaة dahabi ma can maliki can naaficin can imaami naasiki bal laakiin halkii malik maanta sufyaan baa ku jira waa sufyaan baa inoogu jira sufyaan ibnu cuyeynena weeye sufyaan baa wuxuu xadiidka ka wariyey zuhri zuhrina wuxuu ka warinayaa salim halkii naafic ahaydna salim ibnu cabdillaahi ibnu cumar abuhuna waa cabdillahi ibnu cumar oo sanadka inooguma sugnaa laakiin wuxuu yihi isagoo sheekhu kolley dee caadadiisa inu alfaada sheekadiisa ilaaliyo dhowro xataa hadday isku macno yihiinna uu caddeeyo haddii lafti ahaan ay ku kala dunaayeen macnaha isku midba haba ahaadeene camrun inaaqid ama camr ibnu muxamed marka can abiihida ibnu cumar uu soo gaadhay ayaa muxuu ihi yablugu bihi markaasuu xadiidkii aladii tafuutuhu salaat lcasri aqriyay abubakr ibn abi shaybana markuu can abihida uu soo gaadhay ee ibnu cumara ayaa muxuu yihi rafacahu markaasuu xadiidkii aladii tafuutuhu salaat lcasri ayuu aqriyay markaa macnuu waa maxay horena waan usoo aragnaye horta yablugu bihi iyo rafacahu wuxun bay la mid tahay riwaayadii hore malik ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala ti un bay la mid tahay halkii haddaba rasuul ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala ay riwaayadaa ka ahayd ayaa halkan ah markii saxaabigii lasoo gaadhay yablugu bihi ama rafaca waana isla macno waa xadiidku marfuucun waa ilaalin uu labada lafdiba ilaalinayo wa qowluhum yarfacuhu yablugu bih riwaayata yanmihi riwaayata rafcu fantabih وxadaثnii haaruun بn سacيidi اlayiliy wlafd lah qala xadaثna بn wahbi qala aخbaranii cmr bn الxariث can ibn شihaabi can salim bn cabdالlahi can abihi ana rasuul اllahi slى الlahu عalيh wasalam qaala man faatatu ruuxa ay dhaafto alcasru salaada casr fakaأnama utira ahlahu wamaalahu ama utira ahluhu wamaaluhu وxadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna abu usamata can hishaami can muxamadi can cabidata can caliyin hishaamku waa hishaam bnu xasan اlqurdusi muxamedna waa ina sirin cabidatuna waa cabidat bnu camrin الsalmani caalimkii taabiciga weynaha caliguna waa cali bn abi alibe wuxuu yihi cali bn abi alib qaala lama kaana markuu aaday yowmulaxzaabi maalintii ay axzaab ee ujeedadu maalintaan dee qisadeedii iyo aynu hayne axzaab gaswat lkhandaqna laba yidhaah gaswat laxzaabna laba yidhaaho maalintaas markay ahaatay ay gashay macnaa waxa weeyaane dee khandaqiinta la qoday iyaguna ay yimaadeen weeye gaaladii layshor fadhiyo muslimiintu ay godkii gaadh kaba yihiin si aanay u soo tallaabin maalintaasi markay ahaatay ayuu qaala yidhi rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam mala allahu allaha ka buuxiyo qubuurahum xabaalahood iyo wa buyuutahum aqaladooda naara naar ha ka buuxiyo kama xabasuunaa say nooga xaba xabiseen washaqaluunaa nooga shuqliyeen can isalaati lwustaa salaadii dhexe xataa qaaba salaadii casar markaa fadligii salaada casar baa inoogu sugan xataa inay salaatu lwusta tahayna xadiidka way noogu sugan tahay baabna waa inoo dambeeyahay xataa gaabat ishamsu ilaa ay cadceedi dhacday dee ay naga shuquliyeen oo ujeeddadu waxa weeye axaadiid kalena way inoo dambaysaa oo xadiidkanun duruqdiisii kale baabunba aniga soo kala dhex galay malaa waxaa roonayd in xadiidkana baabkan kale dee madaxiisa waa baabkan kale uu kuba jiro waayo baabkii hore ah baabu taqli baabu taqliidi fi tafwiti salaati alcasri axaadiidu intaa hore inooba ahayde arrinkan kale ee salaatulwusta salaada casri inay tahay iyo bal wixii u daliilahaa ayuu xadiidkani kaga mid yahay bal dee duruqdiisa kale aniga baabka kale ayuun baabay kuba imanaysaa waa nusqadeeda laakiin sida taalla xataa matniga ii taallaayo sharaxa iyada ma taalo sharaxa xagga hoose buuba ku wada sharxanayaa waxa weeyaan inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh saxaabadii iyadoo ishaaradii salmaanna rasuulka ilaahay intuu qaatay uu fuliyey ayaa markii nimankii isa soo urursadee meel kastaba kaba yimi labada dhinacba madiine kagaba yimi ay yimaadeen ay soo gaadheen dee godkii waa god aanay dhibyaraan kaga soo tallaabahayn laakiin dee haddii aan la ilaalin oon gaadh lagaba hayn way ka soo tallaabayaan muslimiintii waxay galeen difaac godka hareertiisii baa la joogaa si wixii isugu dayay inay kusoo dhowaadaan ama hadday meelo qaarkood dee fardahooda kasoo boodsiin karaan meelo iyo hadday dee iyagu markaa intay fardi kaba dhaadhacaan iyagu soo doonaan inay soo tallaabaan baa la ilaalinaya oo lagaba celinayay taas bay hayd oo dee ilaa ay guurayeenna waa xaaladii muslimiinta iyo sii dagaalku xaaladu ah dagaalkuna dagaal muwaajahoo dambeo dhacay dagaal muwaajahoo dhacay ma jirine laakiin muraamaat labada dhinac baa godka laga jooga leebabkaa la isku geniyo waa wixii la isgaadhsiin karayo saasaa iyaga xaggooda gaaladana waxyaale laga dilay ay jireen muslimiintana dad lagaba dilay ama lagaba dhaawacay ay jireenoo waa leebabkii unbay haaniyo gaanta wixii la iskaba gelayay dee fallaadhi iyo wixii haddaba maalin baa maalmaha kaba mid ah ayaa rasuulka ilaahay dee sidaa dadka muslimiintae kaleba ay iyaguba ay gaadhkaa u ahaayeen buu isaguna ahaa arrinkii baa la haleeli waayey salaadii casar oo waxaa loo haleeli waaye waa difaacan iyo ilaalintan iyo waxan ayaa laguba haleeli waayey waktigaasna kayfiyadan salaada khowfka loo tukadaa soomay degin oo intii aan la jidayn bay ahayd markaasaa waxaa dhacday rasuulka ilaahay ee isagoo bal matalan ay u suurto geli weyday culimada qaar baa yidhaha ilow bay ahayd laakiin ilow waxba kuma fasirayno kayfiyadan salaada khowfkuna may jirin dee si kalena lama makansanayno lama haleelahaynba ayuu salaadii u kaadiyey oo uu dib dhigay ee arrintan ilaa inta habeenku markuu galo waa la kala iyaguna dib bay u noqonayeen halkii dee mucaskarkoodii bay kuba noqonayeen bal taas bay markaasaa rasuulka ilaahay markii cadceedda dhacday welina casar aanu tukan laakiin uu tukan doono siday noo soo socota ayuu habaarkan uu yidhi ilaahay xabaalahood iyo aqaladoodaba naar ha ka buuxiyo si ay maanta nooga shuqliyeen salaadii salaatalwusta ay nooga shuqliyeen oo ah salaadii casari marka xadiidku dee sariix buu kuba yahay ilaa ay cadcadu ka dhacaysay kale xadiid kalena waa inoo dambaysaa insha allahu tacala ama xadiidka duruqdiisii baaba inoo dambeeya baabka waxay i yaallaa inta hore waa xadiidkan cali uune marka dambe adugu xadiid cabdillahi bni mascuud u iman doonaan وxadثna mحamed بn abi bkri الmqdmiy qala xadaثna yaحya بn سacيidi xa وxadaثnah isحاq بn ibrahim qal aخbarana المctamir بn سlayman جamيعا عan هishami waa hisham ninkii sanadka inoogu sugnaa bhada اsnaadi oo waa can mحamedi عan cabidata عan caliyi lafdiguna waa kii hore bal baab dliil liman qaala aلصalaaة الوsطى iyo صalaaة الcصr wixii u daliilahaa ciddii tidhi salaada wustadu waa salaada casar waasta ii taalaan kuba socdaa baan leeyahay anigu yar dee munaasab ma daahir ma ahe ayuu baab yahay waxadaثna moxamed ibn musanى oo macnaa ilaahay waa ka yidhi qur'aanka ku yidhi xaafiduu calى الsalawaati wالsalaaةi اlwusطىa salaadihiisi guud baa ilaahay noo amray inaan ilaalino haddana salaad ka baxsan maahe waa salaadaha shantaa mid ka mida oo fadiilo iyo meziye ziyaado ah salaadaha kala leh ka leh ayaa ilaahay si gaara inaan ilaalino ayuu inoo amro wuxuu ihi wasalaati lwusaa salaada dhexana ilaaliya maha salaad ka baxsan salaadihii waa salaadaha shantaa mid kaba mida laakiin fadiilo ziyaado ah leh taas baa ilahi hi waqumu lilahi qaantiin hore inuu soo marro sukuutiya in markii dee soo degitaankeedi iyo umuuraha inoo faa'ideynaysa hore inu baab ugu soo aragnay bal haddaba salaada wustadu waa salaadee de haddii aan idhaahno alwusta oon xagga aan ka eegna marka la eego acdaadda salaadaha mid kastaba gaar ahaanteeda wusta way noqon kartaay oo imika bal salaadan cishaayan tukanay laba ka horeeya laba ka dambeeya meeshii way soo baxayaan maqribkii laba salaadood oo cishaa iyo subaxoo xag ka xigay iyo duhur iyo casr way noqon casarkii sidaas oo kale subaxii waaba kanoo laba salaadood oo nahaariya iyo laba salaadood oo leyli ayay udhaxaynaysaa marka haddaan xaggii aan eegno un acdaadda salaadaa ee mid kastaaba way u suubanaysaa in alwustaa laba yidhaaho bal haddaba in xagga qur'aankana wax bayaan ah waynoo arki doonaa dee bal iyadoo laftiintu soo degay laba nasakhay ee haddaan naskiga aan idhaahno tacyiinkeedii iyaba waa la naskhay ba taas oynu laftigaa aynaan imika halkan tafsiirka soo gashan ee bayaan kale inoolama socdo xaggii sunnahan markaa ay noqonaysaa iyo axaadiistii maxaa adigu dee aynu ka helaynaaye adilo ama axaadiisia xagga tacyiinka salaadaas bal markaa taas buu baabkan inooguba dhigtay waana dee umuuraha ugu raajaxsan aqwaasha meesha ama ugu asaxsan baan leenahayba in subaxaa soo raacay laakiin marka la eego ka ugu asaxsan aqwaashana waan yar ishaari doonaa marka dambe axaadiista haddaba xadiidkii waaba taan matigiisii hore soo aragnay kana waa duruqdii uu lahaa qaybo kamid ah oo wuxuu uhi muslim وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar qاl بن المثنى xadثna محamed بن جaعفri marka ujeedadu labadooduba محamed بن جaعفar unbay ka wada waramayaane laakiin iبن المثنى laftigiisu ahaa xadثna محamed بن جaعفar marka in جaعفarna wuxuu hi xadثna شhuعبة qاal samعtu qtاadة يxadiث عan أbي xasاn عan أbي abid عan cabيdة عن علي قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal سندku qeybta dambe waa intii hore عبيدة بن عمri السلماني عن علي qتاadana waan garanayna أbو حساn kn waa nin kunyadiisan أbو حساn الأعرج الأحرد البصري kale waa dbqdan qتاad un kunyadiisa aada uguba shuuroobay magaciisana culimadu ay dhahaan muslim ibnu cubaydillaahi baa la odhanayo taabiciinta dhexa kaba mid ah dee adigu ama kuwii waxoogaba bay qolooyinkii dhexe yar buu ka yar dambaynayaa qataadiyaban ba isku dabaqa noqonayaane bal ninkaas ba oo cabiido kaba warramaya ayuu maqlay qataada adigu waxoogaa buu qataadana ka horeeya ka roonaanaya wuxuu yihi markaa cali bnu abi aalib qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa yihi yowma اlaxzaabi shagaluunaa way naga shuqliyeen can salaati اlwusطىa salaadii dhexe adow kolleyna dee madhab kufiya ayay noqon markan idaafada sida imika salaati lwusطa shayga naftiisii la isuba idaafeeyo ama ama dee waa sifadiiyo mawsuufkeedii loo idaafeeya walow de mal iyagu qolooyinka kale basriyadu adigu waxyaalay de ama ku yar way yar ta'wiiliyaan habkan oo kale ana idaafada noocana iyaga agtooda aan ahayn mid ay de iyagu doortaan ama ay ku tagaan can salaati lwusta xataa aabat ishamsi ilaa ay cadceedi laabantay ama ay dhacday weeye markaasaa mala allahu taasuu yihi rasuulka ilaahay mala allahu allaha ka buuxiyo qubuurahum xabaalahooda naaran naar oo dab ilaahay ha ku fido xabaalahooda aw buyuutahum aw buduunahum waa shaki raawi lafti kalena waa inoo dambeeyaa waxaanan soo aragnay markii hore isagoo xabaalaha iyo aqaladaba israaciyey oo ilaahay xabaalahooda iyo aqaladoodan kaleba ilaahay naarha ku shido xabaaluhuna waa aqalkoodii aakhiro uunbo iyo intaa barsakha la joogo iyo aqaladoodan bay ilaahay naarha ku shide ee waxay naga shuqliyeen salaadii casar ilaahay cadceedu kaba dhacaysay shaka shucbatu fi lbuyuuti wاlbuduun shucba ayaa shakiyey xaggan albuyuut iyo albuduun markii horena buduun inoolamay socone buyuut baa riwaayadii hore inoola socotay riwaayo kalena way inoo dambaysaa وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna بن أbي عaliي عan سacيidi عan qataadةa kolley raggan waa soo wada aragnay saciidka qataade had iyo goor wax ka warinaya waa saciid iبn abi caruba oo kitaabka isba kusoo noqnoqda bhada اsnaadi isnaadkani makaan soo aragnay ee qataad shucba uu warinayay oo dee qataade intii ka dambaysaad aada markaa halkan kusoo darsanaysaa wa qaala waxaanu yihi waa xadiidkii marfuuc ahaa buyuutahum waqubuurahum oo markaa qataade markii hore shucba ka warinaya isagaana shakigu xaggiisa ka dhacay fi lbuyuut wاlbuduun imaka saciid ibn abi caruba qataade kaba warinaya isagoo shaki ma jiro buduunna muu sheegin eh wuxun buu yidhi ba markaas mala allahu qubuurahum buyuutahum wqubuurahum naaran shakina ma jiro walam yashuka waxadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbin qaala xadaثna wakiic can shucbata can اlxakami can yaxya bn اljazaari can caliyin xa waxadaثna cubaydullahi bn mucaadin cubaydullahi bn mucaadin walafdu lahu lafdiga soo socdana isagaa le abubakr iyo zuhayr ma laha qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbatu can اlxakami can yaxya أنه سمع عليا يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاaب xadيiثku waa kii hore u snadkana يحyى بن الجزاar ninkaas waa ninkan marka dambena aan abihi aanu sheegin aabihina culimada qaarkood waxay dhaheen zbاn baa la yidhah de aljزاarina waa shaqo iyo xrفa ama نصbay noqon ruuxii jaزاarka ahaa kuwana waxaaba la yidhi laqbkan aljزاar ayuunbaaba waxa weeyaan kiisaasunbaaba ismi u ah na way yidhaaheene bal adigu waa nin taabiciya taabiciintii dhexe dabaqada xasanulbasri iyo kaba mid ah xafnu xajarna kolley martaba hiqanimo uma suge waa saduuq buu kaba cabiraa ee waa ninka haddaan waxa bal axaadiistiisa ka hor iman iyo wax dee cid uu ku khilaafiyo xasi aanay jirinba xadiidkiisa xasan lagaba cabiri lahaa weliba wuxuu kaba cabiraa rumiya bilguluwi fi tashayuc waxaa lagu sheegayna lagu dacniyey inuu ku talax tegayba xagga tashayuca laakiin gayru waaxidi min ala'ima ayaa bal inta dee ciddii daciifaysayna waa nooca tashayuca waxay u daciifiyeen isaguna haddaanu raafidiyo waxyaalaha ahayn khaasatan arrinkuna waxyaalihii iyaga looga baqanayay inay tasayud kula yimaadaan ee aalubeyd ku tacalluqsanaa ma aha isagiina ma aha dee nimankaa raafido iyo waxyaalo la baxay bal taas oo kale taabiciintiina aad bay noocaasi iyo atbaacu taabiciintiiba iskagaba badnaayeen markaa arrintaas oo keliya imika jarxi kama dhigayno ee aktar min waaxid oo culimada ka midina waxaabay yidhaaheen waa nin hiqa ahay bal waa ninkaas yaxya bnuljazaar ee cali kaba warinaya cali baa markaa muxuu yidhi in wuxuu ma cali yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi yowma alaxzaabi maalintii axzaab walxaal huwa qaacidun uu fadhiyo calaa furdatin furdo min furadi lkhandaqi meel madkhalah oo khandaqa meelihii madaakhishiisii kaba mida isagoo rasuulkii ilaahay fadhiya waata aan nidhi markii horeba aan nidhi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee siiradaba waata aan ku ognahay markii godka la qodayeyna waxay qabtaanba waa qabanayay taas bal meesha adkaatay isagaa loogu yeedhayay ay kari waayaan oo kale dee markii ilaalintii ay noqotayna waa aqal uu hooyanayo dib uu laamayay ma jirine halkaasun baa uu joogay markaas furdaduna imika waa dee furadna waa jamacii furdatuna waa mufradkii kolleyna waa wasan ama si qiyaas oo dee fuclatun fucal baa laguba jamciyaaye waa meeshan manfadka ama madkhalkaa dee xataa furdada waa tan oo barhkood dekedaha iyo ay u isticmaalaan webiga furdadiisuna meesha ama laga geli karo laga tallaabi karo taas baaba furdo lagu magacaaba haddaba inay meelo qaarkood cidi kamay soo gudbi karahayna meelo qaarkood dee ah madkhal laga geli karo ama manfad laga geli karo khandaqi ayaaba jiro waa meelihii dee dadkuna ay iyagoo ciidan muslimiinta oo dhami dee wa guud ahaanba wixii jooga gaashaanqaad ahaa meesha waa joogeeno ilaalintaas baa laguma jira haddaba rasuulka ilah isagoo meel saasa fadhiya aan ka kici karayn oo haleeli waayo dee ilaahay cadcadu ka dhacaysa oo lakala hoyanayna meeshii waa la joogay salaadii khawfkuna ma jidaysna iyo kayfiyaadka loo tukadaa ma jidaysna ayuu rasuulka ilaahay yidhi markaa isagoo halkaa fadhiya markaa weli ilaalintiibuu ku jira shagaluuna can الsalaati اlwasطىa salaadii dhexay naga shuqliyeen xataa garabat الshamsi ilaahay cadceedu dhacday mala allahu qubuurahum wa buyuutahum aw qaala qubuurahum wa buduunahum ilaahay ha ka buuxiye xabaalahood iyo aqaladooda ama xabaalahood iyo caloolahooda naara naar hakama buuxiye salaadii wastada ama dhexe waa salaad casar markaas ayay nagaba shuqliyeen baa rasuulka ilaah yidhi weli axaadiisu way noo socotaa waxadaثna ama duruqdii xadiidkii hore cali weeye waxadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi wa abu quraybi qaaluu xadaثna abu mucaawiyata can اlأcmashi can muslim bn صubayxin can shutayr bn shakali can caliyin qaala anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal sanadkii kolley casharkaa iska yar dheeraanayo waxaan saasa dee dadkuna waa dad aynu cusub ma aha muslim bnu subayxna waa ninkii abuduxa la odhanayay kunyadiisa iyo magaciisaba mashhuur buu kuba ahaa aabihiinasaan hore usoo dabdinay subayx baa la yidhaha marka xadiidka saddex taabici ayaa iskuba xiga shutayr bnu shakari iyo muslim iyo acmash oo kala warinaye can caliyin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam yowma alaxzaabi maalintii axzaab baa rasuulka ilaahay yidhi shagaluuna can salaati اlwusطىa waa kan salaati اlcasri salaadii dhexe ama dee mudnaydba ayay waxa weeyaan naga shuqliyeen oo ah maxay ah salaati اlcasri mala allahu buyuutahum wa qubuurahum naaran ilaahay aqaladooda iyo guryahoodaba ha ka buuxiyo m qubuurahooda iyo aqaladoodaba naaran dab ha ka buuxiyo uma salahaa waa tukaday rasuulka ilaahay bayna alcishaa'ayni labadii cishaaye alcishaa'ayni waa maqrib iyo markaa cishaaye oo de waa taqliib uno lafdigii dee waxa weeyaan cishaa'igii unba adigu labadoodii lagu wada tasniyeeyey taqriibkuna waa de ama umuuraha caynkane luqada carbeed oo wax macruuf ku ama mashhuur kuba ee wax ba'siya oo kuba suganna ma jirto haddii cibaaradan la isticmaalo oo bacdigoodba waxay yidhahaan maqribka cishaai laguma magacaabo saa daraaddeed lama odhanaye laakiin tasniyada halkan sida alaboweyn iyo alqamarayn iyo alcumarayn iyo alaswadayn iyo waxyaalaha taa baabkeed weeye haddaba in uma salaha bayna alcishaayeyn oo maxay ah bayna almaqrib walcishaai cishaa iyo maqrib dhexdood ayuu waxa weeyaan na tukiyey bal xadiidkan baan raacinayaa waana xadiid ibnu mascuud markaasaan in yar dib ugu laabmaynaa khaasatan masaaisha qaarkood wey وxadثna cwn بن سلام الكوفي qال أخبرna محمد بن طلحة اليamiي عan زubaydi زubayd buu isaguna ka waramaya waana زubayd iبن الxاrث isku reer bay ahayno زubayd iبن الxاrث waa nin ثiqo ah caabid ah dadkii iyagu siqaaru taabiciinna la mucaasarooday laakiin cid صaxaabo kamiday arkeen aanu jirin ayuu ninkan زubayd الyami kaba mid yahay yaamina waa reerkoodii oo reer baniyaam baa la odhanayay weeyaan oo waxaan filayaa reer dee ilaahay makadanba malaha dee jira hadday dee kuwa hore yihiin oo kale iyo magaaladan sacuudiga ee najraan la yidhaah iyo qaryooyinkeeda ku hareereysan ama inteeda badan oo dhan waa dadka dega hayaaba reer yaam la yidhaah welibana arrinta sacuudiga meeshuu ku inta buu ku ilaaliyaa oo ku markaasoo malaha waddan kale nimanku markaa reer qabiilada badankeedu malaa dee waa muddo laba boqol oo sanadood ku dhaw ama boqol iyo kontomiya sano waa niman dee kolley malaa dagaal yahanano ahaayo bariiqo qaarkood la odhan jiray almaan ulcarabba lagaba cabiri jiray laakiin waa baadiniyo nimanka qabiilada badankeedu oo dee waa maanta say yihiin waa niman dee shiicadaba aan markaa shiicadu ka dhowaanayso oo baadiniyo xataa dadka aan carafo lama joogsana laakiin intooda ayaa lagu hakiyaa ama makaarimo niman la yidhaah weeyaan oo daa'ifo baadiniyo ah ayay qabiiladu taa la yidhaahaa qabiilada reer baniyaam ee meeshan imika degan najraan iyo hareeraheed iyo qaryooyinka badankooda degan ama magaalada isagaba banaanaysa waa qabiiladan waana baadiniyo weeye ama nimanka makaarimay adigu yidhaahaan waa makaarimana de waa baadiniyo weeye bal waxa weeyaan haddaba zubayd adigu waxa weeya ninkaas siqadee caabidka ayuu ahaa can murata can cabd llahi murat bnu sharaxiil ama murat dayib iyo murat اlkhayr iyo baa la odhanayo horaynu usoo maray waa taabici weyn cabdullahi bn wayna mascuud qaala wuxuu yihi xabas اlmushrikuuna mushrikiintii way xabaaseenoo joojiyeen ka dee kadib dhigan weeye rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay bay ka manciyeen waa shuqloonkii iyaga lagu shuqloonaa can salaati اlcasri salaadii casr xata axmarat الshamsu ilaa ay cadceedii casaatay aw isfarat ama ay cawlaatayba cadceeddii faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa deeta wuxuu yihi shaqaluuna can salaati اlwusطى salaati اlcasri malaأ allahu ajwaafahum waqbuurahum naaran ilaahay caloolahooda iyo xabaalahoodaba haka buuxiyo naar oo markaa waxaan arkaynaa laftiga ajwaaf ama buduun iyo qubuur iyo buyuut intay riwaayaadka kala duwan ay ku wada yimaadeene ee ruwaadda qaarkood ubaa meelahooda shaki kaba dhacay malaأ allahu ajwaafahum waqbuurahum naaran aw qaala wuxuu ihi xasha allahu ilaahay haku dee ha geliyo haka buuxiyan weeye xashigu sa barkimooyinka iyo waxyaalaha firaashada marka la cabaynayo taas buu noqdaaba haddaba xasha allahu ilaahay ha cabeeyo oo ha ku guro weeye ajwaafahum caloolahooda iyo waqubuurahum xabaalahooda naaran naar ha kuba guro bal kolley xadiisku in waxa weeye malaa dee malaa laba jaanib baaba yar mudanun eegitaankiisa la eego oo mid ilaahay subxaanaه watacaala waa ka xaafiduu calى الsalawaati wasalaaةi اlwusطى ina yidhi salaadihii intuu ina amray inaan ilaalino haddana wuxuu ina amray salaadaas alwusطى ilaalinteeda ee waxaanan idhi waa salaadahan unbay kaba mid tahay salaad ka baxsan ma ahaba taas baan idhi haddaba lakiin tacyiinkeedii qur'aanka marka la eego qira'a wala inoo dambaysa shaada ah halkan inooguma sugnaa taas inooguma sugnaa waxaana axaadiisan imaka aan haynaa keenayaan sariixna ay ku yihiin asalaat اlwusطى inay tahay salaada casr inay tahay taas bay axaadiisan imaka aan haynaa ay sariix ku yihiin kolley asalaat اlwusطى oo qur'aanka inoogu xusani inay salaada casr tahayna saxaabo kala duwan oo cali xadiidkan warinaya ibnu mascuud oo isna xadiidka warinaya abu ayub iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo adugu saxaabooyin kala duwan adugu kolley aimadan madaahibahana axmed iyo abu xaniife iyo ibnulmundir iyo adugu da-uud iyo waa qowlkood tirmidi suu yidhaahana akar alculamaa weeye bal waxaan leenahay aqwaasha meesha jirta dee waa qowlka ugu saxiixsan ama halkan ugu asaxsan baan leenahay marka la eego in aimada qaarkood madhabka shaaficiyada tan bay kaba dhigaan oo kolley waxay ugaba dhigaan isagoo yidhi xadiis hadduu sugnaado dee aniga madhabkayga weeye taas walow isaga qowlka laga soo naqliyey iyo malik iyo dawaaif saxaabada iyo keyrkood kaba mida taabiciintii inay tahay salaada subax ay kaba dhigeen dee qolooyin iyagu yihi waa duhurkana waa jiraan kuwa salaadkaa salaadaha shantaa mid kastaba lagu magacaabo barhkood waxay yahen waa salaadaha shanta oo mid kamid oo mubhama ayay kaba dhigeen barh baa iyagu jumco iyo yidho dee qowlkoodu aad iyo aada u fog yahay ama waa salaadahoo dhan salaadaha shantoo wada jira kuwa yidhi oo qowlkoodu fog yahay ee bal waxaan leenahay uun daliil ahaan dee waxa ay tahay adiladan aan hayno salaada casar inay tahay asalaat alwusطى taa qur-aanka waxaanay culimadu yidhaahaan dee waxaanay imanaysaa waqti dadku ay ku shuqloon yihiin noloshoodii iyo hawlahoodii iyo shaqooyinkoodii ama ay dee maalin gelinkii dambe ay tahay waqti dambe ay tay doonayaan hawlahoodii horeba inay iska dhameeyaanba taasna ay keenayso dadka qaarkood inay kaba jeestaan ay iska iloobaan ama ay fudaydsadaan oo markaa dee fadligan weyn iyo iyadoo siday noo soo socota subaxaa la wadaagsanayee waqtiyaday malaa'iguhu kulmaanna ay tahay malaa'igtu ay kulmaan ay isbedelaanna ay tahay malaa'ig bala aan ahayn malaa dee xaafadadan camalkeenu qoraysa oo kale ay markaa malaa'ig kale inay isbedelayaan ay tahay waa fadliga caynkaasa subaxa taa la wadaagsanayee bal taas bay malaa tan kuba mudatay oo fadligaa ziyaado ay leedahay dee qolooyinka iyagu subaxa yidhina waxay ka dhigeen waqti mashaqo oo ama hadday tahay jilaalna waqti dhaxan oo dadku ay isnabayaanba xagaagii dee waxaa dhici karta waqti inta dhulkii yar ama jawigii yar qaboobay ruuxi hadday intii hore kuba kullayd waqtigan hurdadii la macaansanayo ay tahay adugu waqti hurdo oo dadki dee nin ilaahay ka cabsanaya mooye ninka kale uu firaashka aanu kaba kacahayn ay tahay ayay kuba soo hagaagaysaayo saasaa iyadna kolley fadli gaara ay u mudatay oo dee iyagoo wada socdo subax iyo casar axaadiis ayaan kuba arki doonaa calaa kulli xaal bal waxaan leenahay axaadiisani sariix bay taa ku tahay aqwaasha kale oo dhan markaa waan iskaba dhigayna asalaat alwusta waa salaada casr kolleyna malaha yar talkhiis fiican iyo umuuro kala ku tacalluqsanta ibnu kahiir aayadda marka uu tafsiirkiisa qabanayo ama kuba fasirayo kolley masalada iyo si guud iyo aqwaasha culimada iyo taas oo kale iyo ayuu waxa weeyaan waa soo naqliya lakiin halkana dee shuraaxdu way sooba naqlinayaan lakin de axaadiisan wax u dhigmayo kale aynu haynaa maba jirto marka waxaan leenahay asalaat lwusta waa salaada casr taas iyadu waa jaanib arrinta kale jirtaana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaadii casr baa maalin dhaaftay san oo kale bal way dhaaftay waxaan leenahay dhaafitaanka halkan dee salaat lkhawf oo uu rasuulka ilaahay inoo jideeyo kitaabkana inooguba imano kayfiyad kala duwanay markaa may jidaysnayn taas baa keentay bal ilow kama dhigayno waa shuqloon baan kaba dhigaynaa si kalena aanay u suurtogelaynona may haleelahayne inuu waktigan u dibdhigeen lakin waxaan leenahay intii la jideeyey salaada khoofka dabadeed iyadoo kayfiyad kala duwan leh ruuxu si u suurtogalayo kolba ta ku ansabsana uu tukanayo hadday umuurahaasi suurtogeli waayaanna kolba si u suurtogala uu u tukanayo dee bal waxay keenaysaa taasi inaan salaada waktigeedii laga dambaysiin ee laakiin kolba wixii uu ruuxu kari waayena waa ka dhacayaa sida u fudud ee u sahlan ee uu laba iman karo dee malaa jamaciyadii haddii dayaal lagu jiro beryaha lagu tukan jire ina ay dee cadowga hor joogsan jirtay ina tii inay waktigan hubkii waa isbedelayo tii ma dhacayse lakiin wixii suurtogala laba imano bal waxaa la ilaalin kayfiyadii salaada qofka loo tukanaye lakiin dibdhig saas la isaga dibdhiga taasi iyadna imaka halkan dee ma jirto imaka tani waxayd qabla in maka tashriic salaat اlkhawf arrinta kale meesha jirtaana waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi salaadii markay dhaaftay wuxuu tukaday welibana dadka waa tukinayeye maqrib iyo cishaa iyo dhexdood baa lafdiga inoogu sugan laakiin waxa inoo soo socota haddii alla idhaahn arki doona rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi salaada casar inuu markay cadceedu dhacday tukaday ee aanu maqribka ka horreysiin ee dabadeedna uu maqribkii tukaday inagoo xadiidkaa dambe tan kuba fasiranayna macnuhu waxa weeyaan un dee cadceedu dhacday dabadeed ayaa meeshii laga soo dareeray ruuxii weysaysanaya ama dahaaro kala qaadanaya waa dahaaro qaatay waqti markaa maqribna galay dee cishaayna weli aan la gaadhin ayaa waktigan markaa rasuulka ilaahay tukaday ahayde macnaha halkan ma aha sida xadiidka dambe inoo caddayn doono isagoo maqribkii tukaday dabadeed inuu casarkii tukaday taas ma aha arrin kalena way jirtaayo bal xadiidkan waxa weeye iyo halkan muslim iyo bukhaariba waxaa dhacday salaadii rasuulka dhaatay salaad casar inay ahayd laakiin bacdu asxaabi sunan ayaa waxaa iyaga kuba sugnaa afar salaadood inay wada dhaafeen duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishaay bal cishaayi dee wakti dambe waktigiisu haba joogo ee laakiin way wada dhaafeen inahaasaa dhaaftay welibana si uu rasuulka ilaahay yeelayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa intii inuu wada tukaday marka aimada qaarkood baa waxay kuba jamciyaan khandaqu dee maalin keliya mu-ayn sidii uxud oo kale beder oo kale wax maalin ku dhammaaday may ahayn muddo dhan baa layshor taagnaa marka ay daaleen ilaahayna markii dambe dabaysha ku sallidee iyagiina ay kala shakiyeen ayay dib isaga guureen marka habeenkii la kala hoydaba subaxdii waa laisku soo kalahayay marka waxaabay noqonaysaa dee maalin casar dhaafay iyo maalin salaadaha kale ay wada dhaafeen bay noqonaysaa bal taasna waa mid arrinta bal matalan aan kusoo koobayaan dee kuba soo khatimayaana waxa weeyaan un iyada in haddii ruuxa san oo kale salaad ay dhaafto oo dee tii waktigii salaadii kale meeshii uu yimaado xadiid baa inoo soo socdo rasuulka ilaahay salaadii dhaaftay buu horreysiiyey salaadii markaa joogtayna waa ku xigsiiye tartiibtii buu ilaaliyey marka dee iyada ruuxii talafarayo isagana u habbooni waxa weeye inuu ku bilaabo qadihii tii si ay salaadaha tartiibtoodii u ilaaliyo dabadeedna uu tan ku xigsiiyo arrinkaas inay sidaasi habboontay way ku ijmaacsan yihiin laakiin marka la eego shaaficiyada agtooda iyo dawaa'if kaloo culimada ka mida waxay ka dhigaan istixbaab oo hadduu isagoo imaka maqrib saas oo kale casar dhaafay waktigii maqribna galay uu maqribkii intuu horreysiiye casarkii marka dambe tukado waxay leeyihiin waa u caadi uu ka ansaxaysaa ee istixbaab bay ahayd tartiibtu bal markaa taas malik iyo abu xaniife iyo qolooyin kalena waxay ka dhigayaan haddii aanay salaadu badnaanin waajib bay kaba dhigayaanoo hadduu xaaladan oo kale iyadoo maqrib galay oo matalan salaadii casarna lagu leeyahay uu maqribkii tukado casarkiina uu dambeeyo tani ma ansaxaysay leeyihin tani waayo tartiibti ma aha ee waa inuu dambaysiiyo waxaana meesha jirta oo kale laakiin haddii bal waqtigii tii joogtay uu cidhiidhyamo oo iyada hadduu tii kale dhaaftay uu iminka galo uu tiina dhaafayso oo waqtigii baaba aakhira waaba dee gabaabsi hadduu tii markaa dhaaftay uu tukado tii markaa joogtayna waqtiga uu ka baxaya iyada suuradaa waxay leeyihin walow qolooyinka qowlkaa hore wujuubkani barkood ay leeyihin iyadii si tartiibtu buu ilaalinaya male sida malik oo kale iyo tan xaadiradii si aanay laba waqtigeeda u bixin ayuu horeysiin dabadeedna tiig buu ku xugsiina calaa kulli xaalin bal waxaan leenahay tartiibtan waa rasuulka ilaahay tartiibta uu laba yimi culimadnas guud ahaan waa isku waafaqsanyihin salaadu kol haddaanay badnaan laakiin arrinkooda iyo khilaafkoodu waxa weeye ma istixbaab ba oo haddii la isweydaaniyo way ansaxaysaa mise haddii tartiibta laga tago salaadii markaas ma ansaxayso waa waajib intaas weeye khilaafkoodii laakiin sida kale qowlka kale waabay ku ijmaacsanyihin bal inta weeye aanu imika masaa-ishaan yar odhanaynay halkan وxdثna يحyى بن يحyى التmيمي qال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أbي يونس عن أbي يونس مولى عائشة أنه qاaل أمرتني عائشhaة bal inta kale waan soo aragnay أbو يونس mooyii hore imika ma xusuusni oo de haatan kitaabkii muduu socdaayo waxyaalahaas imika waxba kama xusuusan karo waxaan leenahay n xaafid بن xajar oo kale muu sheegin magaciisoo aada moodo dee taqriibka horta maan eegin taadibu taadiib iyo kutubtii kale ee waa taqriib un magaciisa ma sheegine waa nin taabiciinteeda xag ka mid oo mawlaha caaisho siqa ayuunbu kuba dhaafo si waxaan magaciisa ahayn weeye magaciisa aan lahayn ee waa ninkaa mawlaha caaisho ahaa annahu qaala amaratnii waxay amartay caaishatu caaisha an aktuba laha inaan qoro musxafan musxaf aan u qoro oo caaisha oo dee mawladiisii ah ayaa waxay isaga amartay inuu kitaab qur'aana isagu gacanta ugu qoro musxafkii uu isagu u qoro taas bay wa qaalat waxaanay tidhi idaa balagta markaad soo gaadhid hadihi aayata aayaddan aayadduuna waa xaafidu calى الsalawaati wasalaati اlwusta halkaa markaad soo gaadho faadinii iyo ogeysi markaad halkaa soo gaadha iyo ogeysi bay tihi kitaabkii waa bilaabay waa qoray qaala wuxuu ihi falama balaqtuha markaan aayaddaa soo gaadhay suuraة الbaqara ayaan aadantuhaa ogeysiiyey oon idhi halkii baan soo gaadhay faamlat way yeedhisay calaya aniga waxay ii yeedhisay xaafiduu calى الصalawaati وaلصalaaةi الwusطى وaصalaaةi الcasri waqumuu lilahi qaanitiin intaasay ii yeedhisay si aan musxafkeedii ugu qoran waana ugu qoray dayna way u yeedhinaysaybe amlatna manaa amla yumli imlaan waana lafdigan badan dee ama la yumiluna qur'aanka labada luqaba waa ta dhaceen suurat lbaqarana ee waxa weye walyumlil iladii calayhi lxaqu waatan iyo asaadir lawaliin markaas fayatumla calayhi bukrata waasilan ee imaka tani waa tan amla haddaba way ii yeedhiso tanay u yeedhiso waxay leedahay qor wasalaati alcasri halkaa ku dar waqumuu lilahi qaanitiin taas riwaayadka xadiidkana sida kuba yimi wowdan inay jirto weeyaan oo wasalaati alcasri oo barhkood ay yidhaaheen dee wowdu ama cadafku mugaayaruu keenayaaye salaadii wustaa inaanay salaada casar ahayn inay markaan eegno cadafkan ee qolooyin iyadoo xaadiidta aynu dee sariixa aan haynana ay kaba dhigeen wowdan ziyaadadeed inay ay wayda ay waa ziyaada ay yidhaaheenoo marka arrinkaa hore axaadiis ay noogu sugan ee salaat lwusta salaat lcasri inay tahay inaanay bal matalan markaa taasi waxa weeyaan anfinayne bal alaa kulli xaalin imaka halkani waa qiraa'o shaadda ah oo dee kutubtana inooguma sugna lamana aqriayo oo ruuxu salaad kuma tukanayo waayo qiraa'adani inoomay tawaaturin waa qiraa'o shaadda caasho weeye laakiin imaka wixii inoo tawaaturay iyada dee riwaayadeeda ay ahayd waa inaanay kuba sugnayn bal taasi oo imaka qur'aan ahaan halkan inooguma sugnaanayso bal marka haddaanay qur'aan ahaan inooguma sugnaanin iyadii waxay caddaysay inay rasuulki ilaahay kaba maqashay dee qiraac ahaan inay uga maqasho iyo tafsiir ahaan iyadna ixtimaal baa jire miyay xadiis ahaan inoogu sugnaanaysaa oo aan axaadiisa hore intan ku biirsanno aan idhaahno wowdana intan ziyaado kaba dhigno salaatulcasri ayay salaadan dhexaba tahay taa aan idhaahno kolley masalaa jirta xagga usuulka culimadu ama usuul fiqiyo jaanibkaas ay kagaba hadlaan oo ah alqiraa'a shaadda horta in qur'aan ahaan looma xujaysanayo oo dee qur'aan ma aha qiraaad kol haday shaado tahay dee kolley daabitka shuduudkana kutub qira'ad baa loola laabmaya iyo dee kutubta usuulkuna kolle way dhigaanune dee kolley qira'adkan tobankiina waxay dhahaan toddobada maahay tobankaan leeyahay iyagu dee kolley tobankana toddobadun bay raaciyaan saddexdaa kalanabe in horta qur'aan ahaan inooguma sugnaa laakiin kol hadii rasuulka ilaahay lagaba wariyo sidan oo kale dee sanadkan muslim baa lainoogu wariyey hadduu xadiidka saasa yahayna xadiidkaa saxiixu inoo ahaan la khabar xukumkii miyay yeelanaysaa xadiid marfuuca xukumkii oo dee sia aan uga dariishano kolley marka la eego waa masalo usuulka ay kagaba hadlaan culimadaasna ay ku kala tegsan yihiin oo shaaficiyad iyo qolooyin waxay leeyihiin kol haddii qur'aannima lainoogu soo noqliyo qur'aannimo aanay inoogu sugnaanin khabar ahaanna inooguma sugnaanayso waayo dee khabar ahaan looma soo noqlin qur'aannima lainoona soo noqliyo sina inoomay sugnaan inoomay tawaaturin kolley abu xaniifa iyo qolooyinna bal khabar ahaan ayaa xukunkeed ay yeelanaysaa bay yidhaahdeen calaa kulli xaalin waxaan leenahay dee macnaha axaadiida kalabay inooguma sugnayd markaynan wowdan cadafkan aynaan odhan muqayaru keenayaan ama wqumu lilahi qaanitiin hore inuu soo maray qaalat caaishatu samictuha min rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baan kaba maqlay bay caaisha tiri xadaثana isxaaq bn ibrahim alxambaliyu qaala akbarana yaxya bn aadama qaala xadaثana alfudayl bn marzuqin can shaqiiq bni cuqbata can ilbara bni caazibin qaala anahu qaal wuxuu ihi bara bnu caazib naزlat hadihi اlaayatu aayaddani way soo degtay xaafiduu calى الصalawaati wa salaati اlcasri datii caaisha way kala duwan yihiinoo caaisha radi allahu tacaala canha ardaha xaafiduu calى الصalawaati wa salaati اlwusطى wa salaati اlcasri taas bay ahayd isagu wuxuu leeyahay lafdigan ah wasalaati اlwusطى bedelkeeda ayaa maxaa jiray wa salaati اlcasri taas bay ahayd oo xaafiduu ilaaliya calى الصalawaati wa salaati اlcasri salaada casrna ilaaliya oo marka wqumu lilahi qaanitiin taas bay faqara'naaha waan aqrinay wa salaati اlcasri oo tacyiinkii salaadii lwustaaba bay noogu sugan maa shaa allahu inta ilaahay iraadeeye ayaanu aqrinay uma nasakaha allah macnaa waa tacyiinkii waxa weeyaan ayaa la ilaahay nasakayo fanazalat waxaa soo degtay xaafiduu calى الصalawaati wa salaati اlwusطىa waakii wa salaati اlcasri bedelkeed oo markaa adigu waxa weeyaan un tacyiinkeedii baa la nasakhay ahayd wa salaati اlcasri bal matalan markaa de ma inaanay salaatulwusta iyo tacyiinkiiba la israaciyo onay kaba mid ahayn oo iyadu ka gaartaa mise waa tacyiinkii un bal daahirku waa tacyiinkii un dayno waa ta axaadiis aan kuba hayne iyadoo aayadda sidan loo aqriayo ayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaat اlcasri uu kuba fasire faqaala rajulu nin ba wuxuu yihi kaana ahaa jaalisan cinda shaqiiqin shaqiiq agtiisa mid fadhiyey ayaa lahu lilbaraa'i buu ku yidhi lahu waa lilbaraa'i oo ujeedadu shaqiiq ibnu cuqba waa ninkii xadiidka bara ibnu caazib kaba wariyey nin kaleo la fadhiyey baa jiray markuu saa bara ibnu caazib yidhi baa ninkii ku yidhi shaqiiq la fadhiyey ayuu ku yidhi ninkii maanta waa mubham oo magaciisa ma hayno ati xagga musalax wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusab kolleyna waxa weeyaan ninkani sanadka kamid maha rijaashiisii waa matniga un buu ku jiraa hadal uu yihi un weeye laakiin ciddii xadiidka inoo warinaysa kamid maaho ee markaa wuxuu laba mid in waxyaalaha matniga xadiidka dhacee mubhamyaasha ee kala duwan ama aan yaraynba ayuunbuu laba midiyo xadiidka ina wax uu ku keenayaa ma jirto hadduu xadiidka ka warinaya yahay ayay noqon lahayd dee kolley la odhan lahaa xadiidkan dee raawi baynaan inoo magacownayn oo halkaasaaba cila ay kuba sugan tahay markaasaa ninkii baa yidhi hiya haddaba salaadan alwusta idan kol haddii xaaladu taa tahay oo markii hore xaafiduu calى الصalawaati wa salaati اlcasri la aqriyayey markii dambena halkii wa salaati اlcasri bedelkeeda wa salaati اlwusta ay soo degtay salaat اlcasri haddaba salaat اlwusta adan imakaan aqriyaynaana waa salaada casarun faqaala اlbara wuxuu ihi qad akhbartuka kayfa naزlat waan kuu waramo on kuu sheegay siday aayadda usoo degtay markii hore wa kayfa nasakaha اllahu si ilaahay u nasakay wallahu aclam in dee ujeeddadu malaa uu ku taraduday waxaa la nasakhay tacyiinka salaada un ay tahay iyo guud ahaanba dee inay salaat اlcasri taas ay waxa weeyaan salaat lwusta iyo ay tahayba in la nasakay oo markaa taa ay dee imaka salaad kaleo mubhama ay noqonayso malaha isagaa yar taraduday laakiin xadiidku waa taas oo dee sid ninku uu kaba fahmay markii horena aan kuba soo marnay axaadiisi kale ama cadaynayay ayaabay tahay calى kuli xaalin waxaan leenahay asalaat اlwusta waa salaat اlcasr qala mslim wuxuu uhi wrawaahu ashtaciyu can sufyaan athawriyi can اlaswad bni qaysin can shaqiiq bni cuqbata can اlbara bni caazibin qaala qara'naaha maca الnabiyi salى اllahu عalيه waslm zamana halkaa faqara'naaha ma sha allah ihi rasuulka ilaahay macibaad zaman baan aqriyeynay bimili xadiiثi fudayl bni marzuq uma nasakaha allahu taعaalى fanazlat وxdثnي أbو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى عن معاaذ بن هiشhام qال أbو غسان xdثnا معاaذ بن هiشhام qال xdثnي أbي أbي هiشhام الdstواي عن يحيى بن أbي كثير qال xdثnا أbو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يوم الخندق maalintii khndق ayaa jacala wuxuu guda galay yصب inuu caayayo habaarayo kufaara qurayshin quraysh gaaladoodii oo gaaladii qureysheed wa qaala waxaan u yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow wallaahi baan ku dhaartee maakitu uma dhowaanin an usalliya inaan tukada alcasra kollay kaadaa inta badan dee antumay ka dambayn jirin wamaa kaaduu yafcaluuna yakaadu zaytu ay udiiu takaadu tamayazu qur'aanka wax kalaba may dhicine waa de adigu tani waa luqa way yar tahayba sida ibnu malikba de waa yar yahay un markaa luqadii yaraydun an oo raacda markaa dee ficilkan khabarkeeda dhacaya ma kintu an usaliya alcasra xataa kaadat ilaa ay u dhawaatay cadceedi ama ay u dhawaatay an taqruba shams ilaa ay cadceedu dhacdo macnaa cumar ba isaguna meel kaleu joogo on rasuulka ilaahay halkaa uu joogay aan ahayn ayuu joogay iyagii gaaladiina waa laishor taagan yahay uu haleeli waayey markaasaa malaha de waxaana muuqatay intaanay cadceedu dhicin inuu tukaday se dee cadceeddii baa dhicid ku dhowaatay wuxuu leeyahy umaan dhowaaninba inaan salaada casar tukado ilaa ay cadceeddii u dhowaatay inay dhacdo markaa macnuu cadceeddii oo u dhowaatay inay dhacdo weli si aan dhicin ayuu tukaday salaadii casar rasuulka halkii uu joogay buu ku tukaday markaasuu faraaq helay ama uu makansaday iyagii dee waktigaa ka gaadhsiiyey isfiraar ama xumradii cadceed gabadh gaadhsiiye salaadii ayuu habaarayuu caayay rasuulka ilaahina waa u yimi rasuulka ilahina waktigaanba buu tukan faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi fawallaahi baan ku dhaartee in salaytuhaa ma intu waa ti naafiyadii stimaadii oo kale ay ma salaytuhaa maan tukanba anigu adigu haddaad tukatay anigu weli maan tukan buu yihi fanazlna waanu dhaadhacnay bu saxaabigii jaabir markay cadceedu dhacday dabadeed weeye la kala hoyday habeenkii dee laysma arkayo iyaguna way noqonayeen halkoodii bay ku laamayeen ilaa budxaana muslimiintu kamay dheeraanayna dee halkaasaa la joogay ilaa budxaana dooxa ama waadiga budxaan la odranayay ayaanu anagu xaggiisii u kacnoon u dhaadhacnay kollayna dee marka la eego muxadisiintu riwaayaadkooda dabdigooda iyo taqyiidaadkooda iyo markay wax dabdinayaan dooxan budxaan bay iyagu ku dabdiyaan walow nimankaa luqadu iyagu malaha taa aanay aqoon oo badixaan ay idhaahaan iyagu dabdigooda iyo badixaan de laakiin taqyiidaadka iyo dabdiga muxadisiinta iyo riwaayaadkooda say ku dabdiyaan waa kan waa budxaan haddaba ilaa budxaana fatawadaأa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam cadcadda way dhacdayna rasuulka ilaahi baa weysaystay وتوضأna waanu weysaysanay faصلىa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم الcصر صaلaadii cصr baa rasuulka ilaahi tukaday baعdama غaraبت الشhaمس cadcadu intay dhacday dabadeed waa xadiidkii markii dhaweyd aan soo sheegaynay ثuma صلىa baعdaha المغرiبa haddana markii uu صaلaadii cصr ka baxay ayuu mغribkii tukaday jamعna waa ku tukanaya dee صaلaada faaytadana jamع baa lagu tuka ama waa lagu tukanaya aba faayitadii khaasatan dad dee dad wada jiray oo ay wax ka wada tegeen hadduu jiro rasuulka ilaahi waa kasa yeelay kol subax uu ka seexday ama subax dhaafayna rasuulka ilaahi jamaaca ayuu dadkii ku tukiyey وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وإسحاq بن إبراهيم qال أbو بكر xadثna وqال إسحاq أخبرna وkيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أbي kaثيr في hada الإسناad أي بhada الإسناad fid mعnaa bn sa horeba u saaray bimثli waa sanadka mid xadiidkii hore iyo lafdigiisii leh bab fضل صلاaتي الصبح والcصر والمحاaفaظaة عalayهma wuxuu u baabaysan yahay salaada subax iyo salaada casar fadliga ay leeyihiin iyo ilaalinta la ilaalinayo dee fadli badan bay leeyihiin ilaalintooda la ilaaliya dee ruuxu labada ilaaliyeyna salaadi kalena waa ilaalinaya maha macnuu labada intuu tukado yidhaha kuwii kalean iskaba daynaya oo kale ama kuwii kalean fudaydsanayaa laakiin fadliga ziyaadaday leeyihiin iyo waxyaalaha dheeraadkee laguma mudanayo ilaalintoodii ayaa bal baabkeedii uu yahay xadثna yaحyى بن yaحyى qال qarأت عlى malik عan abi الزinaad عan الأعrج عan abi هurayraةa أna rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala wuxuu yihi bal snadku waa dadkii waaba wada amaba maanta mi aan imaam ahayn kuma jiro kolay marka la eego abuzinaad can ilacraj can abi hurayratana waaba dee abu hurayra asaaniidiisa kuwa kuwa ugu sixo badan ayaaba la asax alasaniid ba ama min asax alasaniid abi hurayra wuxuu yihi rasul abu hurayra ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة bاleyli وmalaaئikaة bالnahaari wayajtamicuuna fi salaaةi اlfajri wasalaaةi اlcasri yatacaaqabuuna waxaa isweydaaranaya oo tacaaqub waxaa la yidhaha markay dee daaifa ay timaa daaifa timaado kuwo kala dabadood kuwana ay tagaan oo de waa wixii isweydaaranaya isbedelaya weeyo idinka dhexdiina waxa isbedelaya isu kin soo weydaaranaya oo dee intay kuba kulmaan waqtiyo qola ay tegaysaa qoladii kalena ay iman kuwaasna mar kale ayay tegi kuwo kale haddana ama iyagii baa soo bedeli malaaikatun malaaig bileyli habeenkii iyo malaaikatu malaaig binahaari maalintii oo macnaa malaaig baa habeenkii idinla joogi kuwana malaaigtii maalintii bay idinla joogayaan way isweydaaranayaan oo kuwa maalintii markaa ay dee maalintu ay baxday tagaan kuwii habeenkiibaa iman haddana markay habeenku baxay tagaan kuwii maalintiibaa soo weydaaran taas baa bal tacaaqubku uu yahay oo ta'ti daa'ifatu bacda daa'ifa kale xadiidkana de adiga goor culimadna oo waxay kutubtooda qaaliban ku wada sugan oo laftigan inoo yaala yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyl wa malaaikatu binnahaar markaan eegno xagga naxwo dee ka od faacilku ismi daahira yahay faacilku ismi daahira yahay ficilka damaa-ir lalama xidhiidhiyo oo ficilka waxaa la ilaaliyaa ifraadkiisa qaacidadna maxay keenaysay halkan malaaikatan markay faacilkii ay taho ismigaa daahira ay tahay intaa la idhaaho yatacaaqabu fiikum malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binnahaar oo dee kol hadduu ismi daahira yahay imaka halkan in damaa-irtu lama xidhiidho ficilkii waa la ifraadiyaa ismi daahir kol hadduu faacilkiisa yahay oo imaka haddii dee bal matalan aan idhaahno waxa weeyaan jaءa rajulu jaءa rajulaani jaءa rijaalu taasune jaءa rajul iyo jaءa rajulaani iyo jaa-u rijaalun lama odrhanayo laakiin luqaa jirta culimadu ay soo naqliyaan ay reerna u sheegaan reer banilxaaris la yidhaaho oo iyagu iyadoo ismigu daahiri uu ficilkii u tiirsan yahay damaa-irtaasna ay ficilkii gasho bal luqadaasna mala iyagaa laga maqlay reerkaasaa laga maqlayoo waa luqaday yidhaahaanba luqatu akaluuni lbaraakiis tagfidii baa ay cuntay luqadeedii ugama jeedaa baraakiis iyo taas ee cibaaradii waxay ahayd luqadii fasiixa ahayd ama qaacidadu waafaqsanayd akalatni lbaraakiisu in la yidhaaho iyaguna maxaa laga maqlay akaluuni waa waawgii jamaaca meeshii ku jira haddana albaraakiisa faacilaa jirta luqadii bay luqatu akaluuni lbaraakiisu yidhaahan bal markaa in bal waxaa lain de kol hadday luqo jirta ay tahay reer dhanna oo carbeedna uu kuba hadli jiray oo luqadaa iska faashaya la garanaya ciddii kuba hadashay waa laga fasiixsan yahay une bal markaa haddii axaadiista qaarkood ay kuba xambaaraan ama aayad qur-aan oo kale waa sarunajwa aladiina dalamuu barhkood ay intooda badan ay idhaahaan waaba tan kuba fasiraan waa luqo jirta oo ishkaal ma jiro laakiin arrinka jira waxa weeye dee aayaddana kollay ta'wiil kale laba yimaadeene xadiidkani dariiqan un imaka dee imaka lafdigan waan haynaa laakiin alfaado kaleu leeyahay xadiidku oo barhkood saxiixa ay kuba sugan yihiinoo ina lilaahi malaa'ikatan yatacaaqabuuna lafti baaba inoo dambeeya wاlmalaa'ikatu yatacaaqabuuna fiikum waa xadiidka duruqdiisa marka xadiidka riwaayaadkiisii in kolley waxa weeye marka laga bukhaari iyo muslimba way dhacaan iyo nasaa-iba lafdi aan dee qaacidadiina waafaqsan luqadii kale fasiixayna kuba yimi kan aan ahayn oo xadiidka markaa waxaad moodaa riwaayaad ruwaaddii kale hadday tii kuba kala duwan yihiin inaan jasmino on goyno oo aan goyno lafdigu inuu dee janun aan qaadano luqada kuba yimi inuu xadiid ama lafdigii rasuulka ilaahay kuba hadlay ay tahay barhkood baa macna kuba wariyay ikhtilaaf markaa riwaadeed baaba jiro bal arrinku ma aha un inuu xadiidkii markaa markaan duruqdiisa kala eegno aan idhaahno dee si go-an aynu jasminayno oo ama qeyl keliya ah luqadaasu ku yimi inaan idhaahno waayo lafdi baaba inoo dambeeya bal taasi waa xagga luqada waxaa ku tacalluqsan ama macnaha xadiidka ee waa xadiidka had iyo goor aan arkaynay riyaadkii kuba sugnaayo de macnu waa inoo daahir labada salaadoodna fadligeeda waa inooguba suganyo wuxu uhi rasuulka ilaahay wayajtamicuuna way kulmayaan malaa'igtaasi fii salaati اlfajri wa salaati اlcasr salaada subax iyo salaada casr ayay kulmayaan uma yacruju waxaa kor noqonaya aladiina kuwii baatuu bariyey fiikum de kuwa min baab اliktifaa casarkiina kuwii maalintii joogay baa kor noqonaya subaxiina kuwii habeenkii joogay ee mid ahaan unba haba la sheegay fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa weydiin bal waxaadad moodaa de waa kuwo kale oo xafado guude laakiin kuwii camalka dadka qorayay aan ahayn waayo kuwa camalka dadka qoraya dee ruuxa marna kama tegayaan ilaa intaa uu nool yahayna way laba socdaan de waa malaa'ig kale oo ilaahay hawshan u diray iyaga uu kuma kelifay isaga ka og waxyaalahan oo dhan gees kalena dee fadli baa ibnu aadamkii usugan oo iyagii baaba la markhaati geliyey iyagii baa malaa'igtii baa dee ficilkaa fiican iyo khayrkaa weynay laba imanayaan bay sheegtay ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa wakti ay kulmayeene iyagu ay markaa haddana tegayeene su-aashu ay dhacaysay wuxuu ka dhigay wakti dadku ay camal saalixa laba imanayaan oo waktigaa kale ladaadkooda ay ku jiraan hawlahoodii adduunyo ay kuma jiraan ay kafloon yihiin aan wakti salaadood ahayn ilaahay kamuu dhigin inay malaa'igtu waktigaa isbedelaan oo marka dambe la weydiiyana ay dhahaan dee waxaasay ku jireen iyo wax kale waa ilaahay subxaanaه watacaala lutfigii iyo naxariistii iyo inuu wixii xumaa astirayo dee subxaan aladi satara alqabiixa waadhara aljamiil weeye waktigii buu ka dhigay wakti khayr lagu jiro inay kulmayaan oo hadhow su-aashuna ay taastee kaga timaadeen imika maha maxaa ku aragteen oo dhan iyagina ay markaa khayrkaa iyo shahaadada ugu markhaati kacaan wakti kale wax kale ku jiraan ama ay kaflooyiin ama ladaadkoodii ay ku jiraan kamuu dhigin in su-aashu ay dhacdo iyaguna jawaabtoodu iyagu waxaa aan toosayn samaynaya ama sidee u qaafilaanu ka nimi ay markaa yidhahaan jawaabtooda ay noqoto ama waxay markhaatiga ka noqonayaan taa uu noqdo uma yarju fayasaluhum rabuhum wahuwa aclam bihim isaga kaba og ee waa weydiinaya de waa arrin laguma kalifay iyagina la markhaati gelin kayfa taraktum cibaadii addoomahaygii see kaga timaadeen fayaquluuna taraknaahum waanu ka nimi walxaal hum yusaluuna iyagoo tukanaya kolba waa salaadii markaa ay isku bedeleen faataynaahum waananu u nimi waanu u tagnay weeye wahum yusaluuna markaa labada salaadood fadligooda ay noogu sugan وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabdالرزاq qال xadثna mmr معmr عن hmام بن mنبin عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال والمaلaئkaةu waa lftiga sheegaya والمaلaئkaة yتacaqبuna فيكم wa بmثل xadيث أbي الزiناad وxadثna زهyر بن حرب qال xadثna مrون بن معاaوية الفزاrي qال أخبرna إسماعيل بن أbي khالد qال xadثna qays بن أbي xاaزم qال سمعت جرير بن عبد الله والحاaل هو يقول كuنaa waxaan ahayn جuلوسa kuwa fadhiya عinda رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi agti id وktigaa nadر wuxuu egay ilى الqمر ليلة البdr habeen uu afariyo tobnaad yahay dhan yahay faqاaل wuxuu ihi amا waa baraaruga hoyay inakum idinku satarawna waa arki doontaan رabكم rabigin كama tarawna hada الqمر dee dayaxaan daruuri kaaxigin oo habeenkii uu taabsanaaba ah ru'yada محaqaqa ah dadkuna ay wada wadaagsanayaan saas oo kalea rabbiganu arki doontaan ruya lahubo xaqiiqa ah aa wadaagsanaysaa ruyadiisna waa dadkii mu'miniintaaye laa tudaamuuna iyadoo taadu ii damisantaha miimtina ii shidan tahay kolleyna horeynu usoo maray kitaabuliimaan aakhirkiisii baan kusoo maray axaadiistii lamidka ahayd lafdigana waa tii aynu xadiidkii dheeraayo shafaacadiiyo kusoo maray bal markaa miimta haddaan iyada meeshadayno laa tadaamuuna buu noqon haddii aan ta'da daminana miimtu waa khafiif oo ama lama shadayo laa tudaamuuna macnaa laa tudaamunana waa laa yalxaqukum daymun wax darara wax dhiba oo idin haleelaya fii ru'yati aragtidiisa se wax dadku ay iskakala qarinayaan barhkood marka kale ka qarinayaan oo kale dhibta uga timaado oo kale iyo taasi ma jirto ruux kastaaba halkiisa ayuu kaba arki ru'yada muxaqaqa haddii la yidhah laa tada tadamuna aan idhaahnana waa min tadam oo ah iskuma cidhiidhiyaysaan oo barhkiin barhka kale si u arko kuma cidhiidhyayo fii ru'yati ee fain istadactum haddaad kartaan alaa tuqlabuu inaan laydinka qaalib noqon oo ujeeddadu ama hurdaha noqoto ama shuغul iyo taasa noqoto arrin kaleo ku jeedaan haba noqotee waa wuxun aanay idin seejin oona idinka qaalib noqon calىa salaatin salaad qabla duluuci shamsi waa subxi iyo wa qabla quruubiha dhicitaankeeda horteed salaad ahaatay inaan wax idinka qaalib noqda oo waxa weeyaan idinka jeediya idin dhaafiya oo aan ha noqoto ama shaqo ha noqoto iyo hurdo iyo wax kalabe haddaad kartaan aanay taasi jirin oo markaa dee iyagii aad tukataan oo dee waliba jamacoodii adugu yani wuxuu ujeedaa alcasr alfajr fafcalu weeye taa sameeya arrinkaa la kaalaya ujeedadu waxa weeyaan ru'yaa lasoo sheegay labada salaadoodna waa la sheegay labadaas salaadood ilaalintooda la ilaaliyo dee salaadihii kalena waa laba salaadood oo ka hawl badan salaadaha kale mar shaqaa lagu jeedaa marna hurdo oba la hurdaa markaa ruuxa labadaa ilaaliya kuwi kalena waa ilaalinayaaye ilaalintooda la ilaaliyo maxaa la rajaynayaa in lagu gaadho ilaahay aragtidiisa subxaanaه watacaala inay rasuulka ilahi intuu aragtidii ilaahay sheegay ayuu yihi haddaba haddii aad kartaan waa si aad aragtidaa u heshaan weeye ru'yadaa ehelkeeda uga noqotaan inaan laydinka qaalib noqon taa la yimaada yacni alcasr wاlfajr uma qara'a jariiru jariir baa wuxuu akriyay wasabix bixamdi rabbika qabla duluuci shamsi waqabla guruubiha akrinta waxay keenaysaa wasabix macnuhu inuu halkan yahay salli tuko adigoo rabbiga dee xamdigii kuma dheehan waktiga cadcedda soo bixitaankeeda horteed iyo cadcedda dhicitaankeeda horteed waa labadii salaadood bal uma qara'a jariirun baa halkan inoogu sugan xadiidka bukhaari wuu la wariyey riwaayadka bukhaari guud ahaanbana uma qara'a keliya ku sugnaydee jariir kuma sugnaa qolooyinka kale iyaguna xadiidka wariyey intooda badanna uma qara'a ayuunbaa kuma sugnayd iyadoon jariir ku sugnayn lakiin riwaayadan bal sanadkana waa sanadka bukhaari isna xadiidka waa tan uma qara'a jariiru inoogu sugan abu cawaamina waa musnadka ama mustakrajiisa kitaabkan waa sidii kuma sugnaydoo taasi waxay noo caddaynaysaa suu xaafid ibnu xajar yidhaaho riwaayaadkaa kale ee bukhaari riwaayadiisu ay kaba mid yihiin meeshii idraaj inuu dhacay waayo haddii jariir aan la sheegin oo uma qara'a la yidhaah dee hadalka meesha uu noqonaya waxa weeye rasuulka ilaahi baa akriyay salawaat ullahi wasalaamu caleyh riwaayadana waxay noo caddaysay muslim iyadoo riwaayadka bukhaari guud ahaanba riwaayaadkiisa riwaayadka waxaan uga jeednaa maha riwaayaadka sida xadiisaha aan arkayno waa riwaayadii warisay xadiidka ee kala dunayd oo hadiyo goor kutubta bukhaari wax kasoo naqlisay ama sharaxyadiisii ama mutuunta iyo asiili iyo kariime iyo sarkhasi iyo nasafi iyo dad badan baa meesha magacyo saasaa soo aro waa dadka wada dambeeyo waa riwaayadii bukhaari kitaabka inoo soo naqlisay inoo soo dabdisay isaga kitaabkan dee nin keliyu leeyo waa ibraahim ibnu sufyaan abu isxaaq oo horan aan uga soo hadalay dee ahlinadii aan madkhalka kuma jirnay haddaba kuwaas riwaayaadkaa dhammaantood kumay kala baydhin buu leeyahay halkan lakiin markaa taasi waxay inoo caddaynaysaa tani kuwaasi inuu mudraj halkaa idraa jiro halkan baa markaa tafsiilkii iyo ciddii hadalka lahayd riwaayadan baa inoo caddaysay aan muslimen hayno وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cبd للhi بن نmayri وabو usamta وkiع بhada الاسناad وqاaل ama inakum satcraduna waa laydin badhiga calىa rabbiكum fatarawnahu waynu arki kama tarawna hada الqmr وqاala ثuma qaraأa eeg waatan وlam yaqul jariiru waa sida halkan oo kuwa kalay waafaqsanayd xadثna abubكر بن abي شhaybةa وabو qurayb واسحاq بن ibrahima جamيعا can wakiعi qال abو qurayb xadثna wakiع عan بn abي khاlid ومscr والbkhtariي بn المkhtar سمعوه haddaba intaasoo dham waxay ka maqleen xadيiثka min abي bكر بن cmاaرة بن ruaybة ama ruwaybة عan abيه abي cmاaرة بن ruwayba oo صحaabi ah qaala wuxuu hi abahaasi samictu rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وasلم yquل lan ylija ma gelayaano annaara naar ma gelayo axad axad صalaa tukaday qabla dلuuci الشhaمس waa salaadii صباح وqabla غurubiha yaعni wuxuu ujeedaa alfajr والcصr faqaala lahu rajulu min ahli lbasra nin meesha fadhiyey oo reer basra oo saxaabi oo magaciisa laynoo soo naqlin baa wuxuu yihi ahaanta adiga miyaa samicta maqlay haada xadiidkan min rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu nacam ha anaa ka maqlay qaala rajulu ninkiina wuxuu yihi waana aniguna ashad waxaan markhaati aan daa caddaynaya aan qiraya ani anigu samictuhu min rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna kaba maqlay oo aygama sheegine samicatu udunaaya labadayda dhagood baa maqlay owcahu qalbi qalbigayguna uu xifdiyey وxadثnii yacqub بن ibrahim الdwraqiy qala xadثna yaxya بn abi kaثيiri qala xadثna shaybanu عن عبد الملك بن عمير عن بن عمارة بن رؤyبة مgعiisna waa ti أبو بكر markii hore inoogu sugنaay عن أبيه قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لا يرiج ma gelayo oo الناaر mن صلىa qبلa dلوع شhمس وqبلa غروبها وعindaه رaجuل nin baa ahaa agtiisa fadhiyey markaa من أهل البصرة فqال أnta eg hamsadii anta iyo ti istifaamka ayaa israacay oo deetay noqdeen dee madkan isu bedelay anta dee asalku muxuu anta eh maadigaa samicta hada min الnabiyi salى الlahu عalيه waslم qaala nacam ashhadu bihi عalayh ashhadu waan qiraya bi waxan markhaati baan ka ahay waan qiraya bi xadiidkan aleyh calى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm kama maqlay qaala wa ana ashhadu laqad samictu الnabiya salى الlahu عalيه waslم yaqulu isagoo leh fi lmakan aladi samictahu minhu halkii aad kaga maqashaan na kagaba maqlay وxadaثnaa hdab بن khaldin الأsdiyo horeynu ninkan usoo maray hudbana in la yidhaaho waan soo maray oo aan soo sheegnay magaciisa waa hadaab waa la yihi hudbana waa lqb hudbana waa la yihi hadaabna waa lqb taas waan soo nidhi mslim sanada dhacda bukhaarي hud baa dhaca horaan arrinkaa uga soo waranay xadaثna hmam بن yaحyى qal xadaثnي abu jبرة الضبعي عan abi bkri عan abihi waa sanad abi bkr iyo abihi waa ina cmaare ana rasuul الlahi salى may abi bkrin markii dhaweydo kaasi ina cmaaraة بn ruwayba waa xadiidka hore u lahaa kan ma laha abubakrkani horeynu usoo aragnay waa abubakr ibn musa ibn abi musa alashcari aabuhuna waa abu musa alashcari xadiidkaana inoogu soo socotaa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man صalaa ruuxa tukada albardayne labada qabow dakla الجanata jannaduu galaa xadaثna بn abi cmar qala xadaثna bشhr bnu sarixa qala وxadaثna بn khiraaشhi qala xadaثna cmr bnu caasimi qala جamيعا xadaثna hmam bhada اisnaadi wanasba aba bakrin abi bakr bay nasabkiisii sheegeen o faqaala waxay dhahdeen ibna abi musa waa labadan dambe ee bشhr bnu sari iyo cmr bnu caasim iyagoo dee hamaam kaba warinayo markii horena hamaam uu kaba wariyey hadaab ibnu khaalid uu kaba wariyey baa taasba weeye kollay sanadkooduna uu ka caali ka naasilsan yahay kaa hore xadiidku waa xadiidkan dee iyadana kollay macruufka mashhuurka ee dadkana dhegtooda kuba badan ama maqalkooda kuba badan waxaana dee kollay qabow ay tahay subaxuna kollay waa qabow yahayba casarkiina marka duhurkiiyo loo eego dee taas waa markaa waktigaa jawi iyo kuleylkii waa jabaybo bal markaa waktigii ka horreeyey waa kaba qabow yahay macnuhuna waxa weeyaan labadaa ka tukada isagoo ilaaliyey kuwii kalena waa ilaalinaya fadiilo ziyaadaana way leeyihiin imaka halkana xadiidkii hore ama baabkii hore asalaat usa casr iyo mize uu leeyahay inooguma sugnayd lakiin axaadiitan aan hayna casr iyo subax way wada jiraan fadligoodna imaka halkan inooma kala caddo siay u kala mudan yihiin baabkaa hore un mooyaane lakiin dee bal labadaas salaadood fadliga ay leeyihin iyo miisada ay leeyihin iyo waxyaalaha lagu mudanayo janno gelitaankeed ilaahay aragtidii waa fadli weynoo taas iyo ilaa ay yihiinna labadaa malaa'igta kuwa ay dee isbedelayaan ay kuba kulmayaan ilaahayna subxaana watacaala uu weydiinayo isagoo kaba og oo dad ay malaa'igtana markhaati ciddii markaa ku dhex jirtay la imanaysay ruuxii ka tegey maaha ruuxii markaa ka seexday ma adigu ciddii markaa ay iyagu arkeen ee tukanaysay markhaatigaasi uba dhacay markhaatigaa u noqonaya wallah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir atub ilayk